bismillaahi raxmaan raxiim subax wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu dooran warkayga subax shacab dhimasho iyo dhaawac ku noqday ceelbiyoodah lagu sameeyey gobolka hiiraan caruur iyo dad da-ah oo kasoo barakacay gobolka shabeellada hoose oo nolol iyo caafimaad darro ku haysata duleedka magaalada muqdisho dad abaar darteed ugu barakacay deegaano hoostaga degmada baardheere oo iyaguna dhibaatooyin aad u waaweyn oo daran ku wajahaya qaybo fara badan oo ka mid a deegaanadii ay deegaansadeen wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo tababar u furay maamulka degmada wallaweyn iyo deegaanada hoos yimaada dunida inteeda kale wararka saakaan idinkaga heynana waxaa ka mid ah ruushka iyo taalibaan oo heshiis cusub kala seexday iyo ku dhowaad laba milyan oo qof oo koronto la-aan ah kadib markii ay duufaan ku dhufatay gobolka florida ee dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacano wanaagsan waa khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalabaatanka bisha sebtembar sanada laba kun iyo labayabaatan dulmarka warkaydulmarka warkayga subax ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka dhammaystiran haddii aan markan ku bilowno wararkana kasoo gaaraya deegaanka ceeljiiqow oo hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in laba ruux oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi ay u geeriyoodeen biyo samaysan oo biyo sumaysan oo ay ka cabeen ceelbiyooda deegaanka ceeljiiqow labada ruux ee cabay biyaha sumaysan ayaa lagu kala magacaabi jiray sani abiikar aadan iyo maxamed uul nuur waxaana sidoo kale ee biyahaasi sumaysan ku waxyeeloobay ilaa iyo shan ruux oo kale oo haatan xaaladooda caafimaad lagula tacaalaya degmada maxaas ee gobolka hiiraan ceelbiyoodka deegaanka ceeljiiqow oo bishan gudaheeda qarxiyeen al-shabaab ayaa dib u hagaajintiisa dadka deegaanka maalmihii lasoo dhaafay ay ku holanayeen waxaana qof ka mid a dadka deegaanka uu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay ceelka sumeeyeen xilli laga kala maqnaa goobta taasina ay keentay in labada ruux ay dhintaan shan kalena ay ku sumoween biyaha ceelka deegaanka ceeljiiqow howlgallo culus ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay ka wadaan deegaano kala duwan oo ay dhowaan kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab markanse dowladda federaalka soomaaliya waxa ay sheegtay inay howlgallo ku dishay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in xubno dhowr ah oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgallo kala duwan oo ka dhacay qeybo fara badan oo ka mid a gobolka ururka guutada ciidanka xooga dalka gaar ahaan ururka sagaalaad guutada siddeed iyo tobanaad ee kumaandooska gorgor ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey tuulada lagu magacaabo sabya oo ka tirsan deegaanka basra ee gobolka shabeellada hoose taliyaha guutada siddeed iyo tobanaad ee kumaandooska gorgor bashiir cumar oo howlgalka hogaaminaya ayaa sheegay inay dileen xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena ay burburiyeen maxkamadda al-shabaab dadka lacagta ay kaga qaadi jireen taliyaha waxa uu sheegay in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ilaa iyo ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xooga dalka iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray furimaha dagaalka deegaanada hoos yimaada ama hoostaga degmada baxdo ee gobolka galgaduud waxayna kormeereen deegaanada dhuumoodle maarsamuge dhisiq shuruufle halkaas oo ay ku sugnaayeen ama ku sugan yihiin ciidamada xaquudararka deegaanadaasi kuwa daraabiishta galmudug iyo ciidamada xooga dalka kuwaas oo dhowaan ka xoreeyay al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa dadkii deegaanka uu furumahaasi ugu tegay ka ballan qaaday inay garab taagan yihiin wuxuuna ku bogaadiyey sida ay u go-aansadeen la dagaalanka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga ayaana dhankiisa ku bogaadiyey ciidamada deegaanka sida ay ugu dhiiradeen in ay iska dulqaadaan al-shabaab waa sida hadalka uu dhigay caruur iyo dad da-ah ayaa kasoo barakacay gobolka shabeellada hoose waxaana nolol iyo caafimaad darro ku haysataa duleedka magaalada muqdisho ibraahim maxamed mayow ayaa warkan faahfaahinay
wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyadoo la gudagelayo xili roobaadka deerta dad badan oo ka soo barakacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa xaalad nolol xumo aad u liidata ku haysata deegaanka garasbaalle iyo duleedka magaalada muqdisho dadkan ayaa u badan waayee la daalaadhacaya nolosha iyo carruur haysata caafimaad darro aad u liidata waxaana maanta kormeerkan aan ku helinaynay maamulka deegaanka garasbaalley guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada guuleed abdi xuseen guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo hogayaha maamulka deegaanka ugu horreyn waxaan xaaladahooda wax ka weydiinnay qaar ka mid a dadka halkan ku soo barakacay waxa ayna noo sharaxeen sida ay tahay xaaladooda iyo dhibaatada haysata
iskaga gadohayna ilmo ogoogenahaada haysada hatu walaangeritay fuulan ogoongo walaangeritay fuulan ogoongo aa yogeerada oo dhimadi wal ana sii haayma leh hoogmina haysana alxamdulilah biyo fadaana baada fadaana aliaalin gurin fadahayna ilaahay wiine wali una hanin qor ununa siigna ilaahay wal siin bii unun walna nin sheeno fadohayna dhibaatadaasana hayta dirinta ma haysana
naloga qabto dhibkana haysato jiisaan iska nahay lix sano iyo kolkikoos waa intiisaan layahay oo waxna maaragta aan la haysanin walaal maaragta oo waxna aan jiirin nin walba meel kasta soo maraayo xiriiraa iska jira walaalow dadkaan ha loo soo gaaro dadkaan si degdeg ha loo soo gaaro hanolo soo gaaro waa dhibaataysannahay dhibka ilaa annaga bixin kare inaad noo dadaashiin oo aan celinahay in si degdeg ah nala soo gaaro waa dhibaataysannahay guri la'aan wushkana laskaga jiraa reesay male waa la cariiraysanyaha biil la'aana maragtaa kula kulmayso musqolow male cariir waa jira alxamdulilah cariir ilaa naga saaro dhibwiigaanugna haysa roob derinato ublaad badanga gaajo hayta dhib badangana haysa daawo ma haysan waluna haysan male nolol kale ma haysan ilaahay dartiisa gawlkaanta buushaale kuroogna saddex bilood amala degegna wal una haysan male irsaaqad kale ma haysan ma imbaahagna ba'yaala imbaahagna irsaaqada imbaahagna daawo imbaahagna walkasta imbaahagna sidaas awgeed ma imbaahagna si degdega inahniideero dhibwiiga nahaysada degdega nahniideero imbaahagna waxaa ka imaan ilaa intii qaryooley intii burgodaa ka imaan habad u nulsii ma laha ilaa iyo dhahtan saddex bilaadaas aan ku joognaa bishaan dhalataynu afar ay waxba ma nulsin koob hadda ka hor bir oo haggayna oo duuqukan oo haddaan meeshaan u fidhin wax luquno biila waraaba guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka deegaanka garasbaalley ayaa dhankiisa ka hadlay kormeerka maanta ay ku yimaadeen halkan odhan a maamulkii deegaanka garasbaalley waxaan soo kormeernay waaxda lixaad iyo weydow waxaan la soo kulnay kaamayaal badan oo barakacyaal ka buuxaan waxaan hadda ila socda guddoomiyaha arrimaha bulshada xogeeyaha guddoomiye waaxda marka lix kaaban badanaa soo marnay dhibaatooyin badanaa ka taagan marka maamulka gobolka banaadir maamuladoo dhan waxaan u sheegaynaa dhibaatooyinka taagan inad nala qaybsataan oo dadkaan baahida aan la yaabno dhehayna taana ka naxnay inaad u soo gurubataan ugu dambayn guuleed abdi xuseen guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka deegaanka garasbaalley ayaa sheegay in dadkan ay u baahan yihiin gargaar bani'aadinimo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalkana ka dalbaday in dadkan loo soo gurmado waxaan hadda maamulka gobolka banaadir ka codsanaynaa sidii guddoomiyaha amaamiirta uu bixiyey dadka baahi oo baahan in la kormeero oo wax walbo meesha ka jiro baahidii laga arko deegaankii haddana saacaddan waxaan ugu socda roob aa arkaysiin waxaan bulshadii aan u taagannahay dhibka baahidaan la qaybsanaynaa waxaan codsanaynaa maamulka naga sarreeyey ee guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadii inay soo arkaan dadka hay-adaha samafalka deeqda bixiyo sida gaarkaa inay usoo gargaaraan shacabka ku nool deegaanka bixyihii raashinkii musqulihii wax walbay u baahan yihiin intaba waa loo taagan yahay saakay baahidu ma dhammaan karto ilabaa baahida naga bixin karo yaa biniaadanimada baahida allah naga bixin karo annagoo ah maamulkii deegaanka garasbaale guddoomiyaha amniga xogayihii gudoomiyihii waaxda intaba gudoomiyihii nuur inta waa heegan waxaan ku wada jirnaa shacabkii ayaanu ku dhex jirnaa oo aan boogaadin iyo baahidii la qaybsanayna iyo tiiraanyadii ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan garas baalley
waryahayaga ibraahim maxamed mayow ayuu kaasi ahaa aad ayuu u mahadsan yahay dhanka kalena haddaan eegno intaanan wararka dadka shacabka aanan ka bixin ama wararka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed waxa uu tababar u furay maamulka degmada wallaweyn iyo deegaanada hoos yimaada mar kale ibraahim mayow
wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ta siminaar lagu baranayey maamul wanaagga iyo horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada u furay maamulka degmada wallaweyn iyo deegaanada hoos yimaada waxaana siminaarkan goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo taliyaha ciidanka daraawiishta sidoo kale maamulka degmada wallaweyn ayaa maanta la guddoonsiyey qalab xafiisyad loogu talagalay maamulka degmadu ay ku jiraan kombiyuutaro ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada wallaweyn ismaaciil sheekh abuukar maxamed maamul wanaagii iyo martababarkii oo maamulkii degmada wallaweyn madinka horreyti eelgobodo wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiya gobolka najax oo isku kaaladeen maanaa fikrad iyo istuseen maadaama oo horumar jiro degmada wallaweyn in sida marti liideersii kor horumarkan hadda kunta fadhiyi william liskoyne may fadhiyee maamulka degmada wallaweyn oo aniga sareeyo bacda dowladda hoose dhun dhammaan maamulka indhana arrimihi bulshada ka jiraan may ba ka jire ururkii haweenka may ka jire shaqadii isboortiga may ka jire gudoomiyaha deegaanka tuulooyinka may ka jire guddiga khilaafaadka gudoomiya gobolkiina may baan sheenay qalab xafiis laakiin mudalkii gudoomiyaha baahida gudbin gobolka may ba ida maasin mayn sheenay kuraasi laga shaqeeya laga fadheedaay kumbiyuuteradii alaabtina waa gacantaana ka jirta intaas dhan mayba waa bulshadiisii walaga wada lahay iyo dowlad waliga talgale in alaabta la wareegaane isin may lafadee aqoon kororsin walaa faa'iidaan gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in maamulka gobolka shabeellada hoose muhiimadda koowaad uu siin doono horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada siminaarka noocan oo kale ah waxaan ka soo bilownay degmada marka degmada wallaweyn waxay noqotay degmadii labaad ee nasiib u yeelatay in deegaanada dad matala laiskugu keeno xarunta degmada la baro waajibaadkood waajibaadka guud iyo midka gaar ahaaneed labadaba maxay yihiin dadkii in la baro ayaa laga maarmi waayo maalin dhaweed safarkeenu ugu horreeyay halkaa markaan imaanay guddoomiyaha degmada iyo maamulkiisa codsiyadii gaarka ay noo soo gudbiyeen waxaa ku jiray in tababar la siiyo maamulka degmada iyo deegaanada tababarkan wuxuu daba socdaa codsigaas ka jawaabistiisa sidaase la mid ah wuxuu codsaday in qalab xafiis degmada in la keeno degmada qalabaydii loogu talagalay ee xafiis ahaan uma dhammaystirna si dadkii loogu adeego qalab xafiisaa loo baahan yahay yuu yihi asagana maanta waa la keenay waxaan rabaa marka inaan hal dardaaran keliya aan idin siiyo marka ugu horeysa waxyaabaha uu macallinkiina idin bari doono waa qeyb ka mid ah mas-uuliyaddiina sida laydin barana u qaata dadkiinana ugu adeega is-ixtiraama is-xishmeeya wada shaqeeya wax ugu weyn oo mas-uuliyadda idinka saaranna waa inaad dadkiina isku haysiin waa mas-uuliyadda ugu horeysa qofka bani aadamka a xilka loo dhiibo laga rabo inuu guto waa in meesha uu mas-uuliyadda ka hayo ay amni tahay axsiloon tahay dadka midaysan yihiin qof walba oo meeshaa ku noolna si cadaalada inuu ugu adeega ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya danjire cabdulaahi xaaji xasan ayaa sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay u diyaarsan tahay mar walba in ay ka jawaabto baahida shacabka deegaanada gobolka
muhiimadaana may haytay ujeeddo badan wasiirka arrimaha maysajarna amniga wasiiru dowlaha oo madaxtooyada ujeeddadaanana mayba waa maroo colaadi iyo dagaalka iyo dareera argaho inay dadkii cadowgahay gobolladii kale la hakubiyey inayo hakashaba mahoyaan gobolkan ogna anta la hanjeedan kow inaynu diyaar garowna cadowgaas isku reebowshay taasna makakooyo shaksi iyo iyo qabiil iyo ma jartaho inay unu dhan iska duuwanaan iskuka reebna waay taas qof walba qalbada inay kahay tan kaleed haddee dagaal walka jara haddana nololana fade inayoonay tababaradan haatanu dareeraan maamulkii dareer walwalba dareeraanla fada waana dagaalna la gala marka taas laseeno faday marka si lasiinku fadee qofka bani aadanka e intii usan nooliyo arday waay wallay baradee maalin walba wallay kiin zaa'ide fadhigu intay lakiyaaba hata inay caajisantiin laakiin walbadana ku faa'iidaysadaasaan wallahu waay taasi insha allah tababarku marka dhammaada may rajeynay in certificate ama shahaadooyin la siiyey dadkii ku qeyb galeen mayna siinka adkayay ku qeyb galowka inaysan geeko kooy geeko goy maaha inay kooytaan maalin walba sacda aan ku faa'iidaysada barnaamijku shahaadooyin wal dhiibay insha allah tan kale qorshagaan geeka maniinka jare sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka iyo degmaduba qalab xafiisyad oo degmada lansheenaya jaro oo muddo hore la sheenay laakiin weli lanka wareejin degmada gee kale fursada aan helnay in una ka wareejin insha allah arrintaas ina suubano fadaana ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan shabeellada hoose
ibraahim maxamed mayow ayuu kaasi ahaa waryahayaga aada ayuu u mahadsan yahay ugu dambeyntii haddaan eegno dowladaha ruushka iyo ururka taalibaanna waxa ay kala seexdeen heshiis cusub oo dhinacyada ah heshiiskaasoo dhinacyadu muhiim u ah sida lasoo warinayo ururka taalibaan ayaa dunida inteeda kale weli aanan si rasmi u aqoonsanin waxaana loo aaminsan yahay urur aanan weli dunida aqoonsanin guud ahaanba markii subax raadiyaha dalsan saakay annaga intaa
wararka adla haysa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel